Maalintii shalay dagaalo culus ayaa qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaana dagaaladaasi ku gacan sariyey ciidamada mujaahidiinta dagaalada culus ayaa ka dhacay duleedka deegaanka celqooxle waxaana cagta lagu mariyey goobo isku imaatan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sheekh guuleed abuunabahaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waraysi u siiyey warbaahinta andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu kaga warbixiyey dagaaladii khasaaraha ka dhashay wuxuu ugu horeen ka warmay goobaha ay shalay dagaaladu ka dhaceen dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horey u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qaybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusubla huute ilaa duleedka ama qaybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qayb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan muqkuri duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad cadowgii ka jabay iyo waxyaaba lasoo ururiyey baa la isugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood sheekh guuleed abuunabaan ayaa markan ka hadlaya khasaaraha ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka ee si guud inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah wayna ka badan karaan intaas haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxana wa tacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan kayaal leh bkmya leh arbijiya leh gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo uu ku manaystay mujaahidiinta marka haniimo kala duwan baa ilaahay siiyey walaalaha mujaahidiinta ah waayadii lasoo dhaafay deegaano dhacduleedka degmada muqukar ee hiiraan waxaa ka dhacaya dagaalo culus kuwaasoo khasaare baaxadle loogu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka sidaba ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka